bismillaahi raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal duhurfayla weliba ha ka dhawaada sanawarka duhurnamo ee idaacadda raadiyo baydhabo qodobada warkaana duhurnamo isan ka dhigi doontaana weliba ku mid ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo dibxan ka naqaday baydhabo sirloon ka hadalaya amniga goobo laqo wado doorashada golo shacabka oo kudhihi magaalada baydhabo weerar kudhihi gobolka jubbada hoose iyo faahfaahin lokeelahaya madaxweynaha jubbaland oo gargaar degdega ku dalbaday dadka abaarta saameyntiya guddiga doorashooyinka heer federaal iyo kambooliska gobolka bari oo ka shiri amniga doorashooyinka soomaaliya oo ku qiibgalay shirka ururka iskaaladowka islaamka dalis ka qaybtay labaatan toddobaad oo ka hadalay dagaal ku dhihi kaaraan iyo oon markaas isku fogeeyeen ciidantaasa gaadiid laka wareejiyay booliiska magaalada ee baladweyne iyo kenya oo gabi ahaanba diiday xukunka maxkamadda cadaaladda ee i c j ee soomaaliya akhbaaraadka bannaanka warkaana duhur miisan ka dhigi doontana dad badan oo ka dhamaday shir gaari oo ku dhihi dalka nebaal waayahay dhegeystayaal weliba waa duhurnimo ee arbaacitada taarikhdan ee kabeegan toddoba sideed bili tobnaada labada kun labaatii kooda ha ka dhawaada qodobadii warkaana duhurnimo oo faahfaahsan waayahay dhegeystayaal kabalaayo qodobkana ka horeeyay warkaana duhurnimo ee madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdixasiis xasan maxamed laftagan oo guduus hogaamiyow waliba safar maalmeha ka qaadayna magaalooyinka muqdisho iyo weliba baraabo oo jeekana dabxan ka naqday magaalada baydhabo xarunta ee gobolka baay xaruntada ee garoonka diyaaradda ee magaalada baydhabo oo fudogan madaxweynaha eeyaha dhawaayay wasiire xildhibaano iyo saraakiil saraakiil ciidamada iyo maamulka degmada baydhabo iyo qeybo shilduban ee bulshada ka nool magaalada baydhabo madaxweynaha lafdigran waliba maxadnaqay dhammaan intaha dhawaaytay soo dhaweyntan kasoo baday magaalada baydhabo soon markaasi ku warbiyey safaradii ee ismarkaasi kabahi muqdisho iyo weliba baraawe dhinii kale magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay weliba jeeg laqa waday shirka amniga deegaanada koonfur galbeed kaasoona isu shir gudoomiyaha taliyaha qeybta booliska ee gobolka baay shirka weliba diiradda laka saarahay ee arrimo amniga ee deegaanada koonfur galbeed iyadoo markaasi shirka ishaay mid toddobaadle ah halmar la qowdo afhayeenka wasaaradda amniga ee koonfur galbeed mustaf macalin cisaaq weliba usu sheegay in shirkan sagaare diiradda lankasaara ee sugowka amniga goobo iyo ku dhiyaasa doorashooyinka sida magaalada baydhabo iyo degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose weliba kale usu sheegay inay warbixino laku dhigay sidii saraakiila ciidamada booliska koonfur galbeed soomaaliya ee weliba haylo caalamiga ee dhiniyada amniga ka taagaro maamulka koonfur galbeed maamulka koonfur galbeed weliba ku mid ee maamulada diyaar garoobi doorashooyinka aqalka hoose ee golaha shacabka welina saweyn adkay amniga magaalada baydhabo iyo weliba kan caasimada koonfur galbeed ee baraawe weerar dhaaraada weliba ha kubahay dagaal culus oo deegaano ku tirsan gobolka jubbada hoose ka dhex maray ciidamada kenya ee ku tirsan howlgalka midooda afrika ee amisom iyo xubno ku tirsan ururka al-shabaab dagaalkan iyo kooye kadib markii sida la sheegay in xubno ku tirsan al-shabaab weerarka qaadeen saldhig ciidamada ku tirsan han kenya iyo ka leeyan deegaanka taabta ee hoos ku heysa degmada dobley ee gobolka jubbada hoose dadka deegaanka welibayo sheegana inuu dhigin dhawaaqa rasaasta iyo is-adeegsadowka ee lamada dhina saasoo kale weliba jare khasaaraha dagaal oo hadeeri dhiniyada dagaalama iyo dad reyde saasoo kale weliba dadkayo sheegana iniyo cabsa bileerin iyo wajahday intii dagaalku isu socday maadaama iyo ku oobsadaan iniyo kawalyeelowaan dagaalkaasi wararkan kala dambeeyay ahnodeer ah ee deegaanka taabta iyo dagaalka dagaalami weliba ay sheegaan in ciidamada kenya meelaseyo ka wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan maadaama saldhig iyo ka sugnaayeen la weeraray dhinii kale ee madaxweynaha jubbaland oo gargaar deg dega ku dalbaday dadka abaarta ee saameyd sida faahfaahinta warkan uusani kafeeri oo maxamed cali yuunis yuuriye madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo ka xog waramay xaaladda abaarta ka teegan deegaanada jubbaland iyo gurmad deg dega weliba ku dalbaday dowladda federaalka soomaaliya hay-adaha gargaarka iyo qof kasta oo gacan ku jaysado kora axmed midoobe weliba sheegay in abaarta saameyn xoog leh karaabti qoysaska beeralayda xoolo dhaqatada ku nool deegaanada jubbaland balse ambaahanin yeerhi in garab la siiya si nololyo hankabsadan abaar iyo xanuuno langoradaana yaku jara qeybo kumada jubbaland dhibaatooyin nololeed oo eedan liidatiya haysata dadkaas oon badan xoolo dhaqata iyo beeraley weliba ka jarana khatar weliba aan baahanyin gurmad deg deg ah saase yalla keeri qoraal madaxweynaha xafiis iyo hakabahi weliba hay-adaha gargaarka ku dalbaday in gargaar deg deg ee lakabiya wakhtigan ka habboon ee dadkaas woo la deersiiyi karo usoona xaqiijiyey in dadkaas nololyo saameynka karaabti abaarta ku jarta deegaanadiio wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinkii ka bogaadii in kaalintan ka habboon iyo kujaysata sidii gurmudland ka heli lahay qoysaska xilwanka dhibaataysan deegaano ku tirsan jubbaland xoologiyo safsafan a muudahayan biilaan eedan xoog badan iyo deegaanadaasay ku jaran geedogii agaarka badnaay iyo gebi ahaanba welibanadan ahaano qaleele miilo unka daran ee saameynta kuwality abaarta weliba ku midee dhoobley kulbiyow iyo deegaano kale oo ku tirsan jubbada hoose gedo sidaaseyna weliba idaacaddan xaqiijiyay mas-uuliyiin ku tirsan maamul goboleedka jubbaland
ciidan mahadsiin maxamed cali yuunis shuure taliyaha qeybta booliska ee gobolka bari jenaraal sare xuseen cali maxamuud ee weliba jeerka xafiistiga qaabal ee guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleed ee puntland kulankan kulankan oo laisku hog wareysaday xaaladda iyo weliba diyaariyowka ee qabashada kuraasta aqalka hoose ee dhowaan sida iyo qorshooshaiin laga qabado doona magaalada boosaaso taliya xuseen waliba guddigan sheegay in howlo haraba iyo diyaar anaqdan sugoolka amniga iyadoo markaasiyo sheegeen in walwalba booliiska gobolka bariyo diyaar an muuse muuse geelle faroole oo ku tirsana guddiga hirgelinta doorashooyinka heer faderaal waliba uu sheegay inay ataa dhintan toofeylasa boosaasa iyo diyaaranka eta qobsoomowka doorashada usoon markaasi ingmaha naqi booliska gobolka bari iyo bulshada boosaaso iyadoo markaasi usan sheegay inay ati wallaka faraxa in arrintan la arga magaalooyinka garowe boosaaso weliba kumid ayin ah deegaanada iyo ku dhigi doonto doorashada aqalka hoose ee golaha shacabka ee puntland olin la sheegay inay diyaar garoobeen doorashadaasi dhinihii kale soomaaliya weliba ku qeyb galay shirka eeiskaxladowka islaamka sida faahfaahinta warkumusninka firiho saciid sabriye weybaha maalmoogun shirar isdaba jooge aan ka socoday xarunta dhexe ee ururka iskaashiga islaamka o i c ee magaalada jidda dalka sacuudi carabiya khubaro ku shala socota wadamada xubnaha ku ah ururka iskaashiga islaamka ee lahakugaabi o i c iyada oo dowladda soomaaliyan ku qayb galahaya shirkaasay hogayaha koowaad ee ergada joogtada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya fadhiya ururka iskaashiga islaamka o i c ururka iskaashiga islaamka o i c mudane maxamuud cumar jawle shirkaasi yawaybaase rasmi aan furmay sideedii oktoobar labada kun labaatiyo kowka kaas oo lanku hadlay ajendayaal shalgadaysan wayba maalinta koowaad iyo labaad lanku hadlay sidii dib anfiiryow iyo walkubedel lanka sameeyi lahay sharciga ka shaqeeyow shirka golaha wasiirada arrimaha dibadda wadamada xubnaha ku ah ururka o i c iyada oo sidoo kale maalintii saddexaad lanku hadlay sharciga wakiilada iyo aan magacaabayan wadamada hubintoon ku hayna ururka iskaashiga islaamka o i c meela shirka maalmaha afaraad iyo shanaad lanku hadala doona xeerka xiriirka wadamada ururka iskaashiga islaamka o i c dhammaan khubaradaha ku qaybgali shirkaasi yawayba meelaha ku jeediyena doodo iyo aragtiyo cilmiyeysan taas oo walweyn kuweeladada korta taabagelinta siyaasadda iyo istaraatiijiyadda xeerarkii qobarada aan ku hadleen kulamadyo
ciidan mahadsiin ee saciid maxamed nuur saciid sabriye khilaaf weliba salka ka haya kadib markii khudbadda xalay madaxweynaha mudxileed sheedhamaadi maxamed cabdulaahi farmaajo arrinta badda la haggeliyay la dambe t v-ga dowladda maamulka t v-ga dowladda weliba iyo sheegayna in khudbadda madaxweyne farmaajo hila dambe lahaa dari sidaasna markaasi yo hangeliyan welina kale ka horeeyay qoraal bartis facebook ah dhinka agaasimaha warbaahinta ee madaxtooyada cabdirashiid xaashi is-oon markaasi sheegay in khudbadda madaxweynaha ka daawado karo t v-ga universal maamulka t v-ga iyo warbaahinta dowladda ayaa natiijo ka hasaareen qoraal laga cadayow in khudbadda madaxweynaha iyo hali hadeerti goordamo islamarkaasna iyo hageliyan ee t v-ga wakhtigii iyo hadeerti dhowr jeer weliba horey qoraalaha kubaya xafiiska madaxweynaha mudirheedshi dhamaadi maxamed cabdulaahi farmaajo langabaahina t v-ga qaranka kaasoona ee ku socday kaasoona amara kubay ra-iisul wasaaraha ilgaarsiinta maxamed xuseen roblin kroji khilaafka shal ka dhex bilowday maamulka t v-ga dowladda iyo weliba madaxtooyada soomaaliya weliba saaka ka haya khilaaf andhexeeyay madaxweyneyaalka mudireedshi dhamaadi maxamed cabdulaahi farmaajo weliba ra-iisul wasaare roblin kaasoona kudhiya kiiska maqnaadowka ee ikraanta xiliil idii kale taliska booliska dowlad goboleedka hirshabelle ee magaalada baladweyne weliba lahadeersi gaadiid oo ka howlgala doona qeybta baarista dembiyada ee gobolka hiiraan ee c i d hirshabelle goobta weliba laha ka wareejiyay gaadiidka weliin markaasi ka sugnaaya maamulka gobolka hiiraan iyo saraakiil ciidamada booliska iyo mas-uuliin kale taliyaha ku-xigeenka booliska hirshabelle korneel xasan maxamed ibraahim weliba mahadnaqay madaxweynaha hirshabelle cali guudlaaway dhammaan hayado gaadiidka ankadeeqe maamulka hirshabelle weliba ciidankama hadnaqaane ee unisod iyadoo markaasi unanka taageraasa tabaaraha iyo weliba qorsho c i d da weynesasoo kale marna ballan hilmaamo korne i n l oo noo taageertay dhiniyada ee dhaqaalo dhammaan barnaamijyada baarista dembiyada soomaaliya guud ahaanba gaar ahaan hirshabelle welina eta saaxiibo uuna marna an hilmaamo doogna haddii uuna na garab istaagta waana weliba mahadnaqaane gaadiidka markaasi yohana diyaasiyan ee tali ku-xigeenka hirshabelle dhinihii kale kenya weliba gebi ahaanba diiday xukunka maxkamadda cadaaladda ee i c j sida faahfaahinta warkumusninka fayro maxamed cali yunis shuure madaxweynaha kenya uhura kenyatta yosii ku lolancanbaaraya go-aankii maxkamadda ankasarayta qaramada midoobay talaadadii shalay haytay soomaaliya ka wareejiday inta badan badweynta indiya weliba lukuyaabe baddaase inta ka jara saliid iyo gaas kureed khilaaf xoog badan oo muddan dhexeey lamaada dal kenyaata weliba sheegay in dowladdiis iyo gebi ahaanba diidii xukunkaas waana aqoonsnayna natiijada kubadti go-aanka maxkamadda caalamiga ee cadaaladda oo fidhishay heeg nairobi weliba lisay qayb kumadda baddaas laku murunsanya oo ka taala bariga afrika iyadoo kenya diidanta go-aankaas iyo hasaartii maxkamadda cadaaladda addoonka welibaan ka wertay eex oo lakuwada in gebi ahaanba kenya la duudsiya xaqiyeelahayti saasayna lakashahay qoraalha ka bahi dowladdaas khudbad lakabaahiya telefishinada maxalliga iyo kan dowladda kureed xukunka maxkamadda khudbaddaas oo jeediya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo weliba nairobiyanka baaqay in xukunkiian aragda fursad oo haddaha naga kora xiriirkii lamaada dal oo deriskan dhexeeya laakiin kenyatta weliba hasaaray bayaan arrintaasay lidka eh welibana tilmaamay in xukunka maxkamadda usnagada koro ka faa'iido dorasheenow xidhiirka lamaada dalna xumaayo koro weliba us eray weliba sidoo kale beddela doona guulihii bulshada siyaasadda dhaqaalaha weliba lakuyaaba inti xaaladda ku sii darta nabadda iyo ammaanka gobolka geeska afrika ee nugul weliba saaslimada sii raaciyey in nairobiya markasta ka nagnagaasa in wadahadal ku fura kiiska badda soomaaliya iyo dacwadha ka ogday kenya sanadkii lamaada kuntumiyo afartii kureed markiioo fashilmeen dadaalo badan oo la fadaaya in la kaxalaya badda laka murunsanyo oo dhiriirsheeya boqol kilomitir oo isku weere garsoorayaasha maxkamadda iyo si wada jiraan go-aamiya inta injarno xuduud beeneedan dhexeeya baddaas laakiin si rasmi haddii lahanbandhiki xuduud beeneedka lamaada say dal
waayahay dhegeystayaal meeleysan warkaasi ku dhegeysaa tan waa idaacadda raadiyo baydhaba haddana akhbaaraadka banaanka dhankyaaraan labaatii siyeed qof ayaa ka dhamaday in ku badanna tuman kalena waliba ka dhaawacmeen kadib markii bas rakaab ee dambuuhi oo ku dhiyay waddo ka taala gobolka buuraleyda ee waqooyi galbeed ee nebaal sida iyo saraakiil iyo sheegan shilkan iyshilkan ku dhiyay gobol ku fog maago oo ku dhiyay meel kadib markii sukoyi kadib markii gaarigaasi iyo banjarta mid ku mid ee taageerada hore ee gaariga sida iyo saraakiil ku tirsan ee degmada roma ee degmada rom bandur ee iyo sheegtay wakaalada wararka weliba e f b gaariga baska ee shil ka galay weliba kukuhayay degmada baanka ee koonfurta kuna sida hajeedii sida jeed markaasi aaga muugo welina markaasi la rumaysanyaa in markaasi saarna inkiraan afartii shan qof oo badansho iyo saarnayan insafrayan samarkaasinka dabaal degaan xuska hinduuska diyaarada diyaaradan markaasi qumaati ankahayan weliba dhaawacyada anqaadeen isbitaal isla markaasi landabiba iyadoo markaasi samato bixiyaalka iyo sii wadan baadagoobka dadka markaasi ku badbaadiya iyo dhibaatadan goobta shilka iyo kudhiidi shilka gaadiidka iyo eed iyo dhimashada iyo badan iyadoo markaasi dalka nebaal sababo la xiriira ee wadooyinka liidada ee meelasekiali baawarta sadaxun landaycatiri iyo weliba daraawalada qaar oo gaadiidka markaasi saxowliye wadooyinkaasan ka wadaangana sababu kora shilalka badan hana naqda ee nebaal ku dhicinta badan dhegeystayaal weliba antaniinka dhan warkii duhurnimo ee idaacadda raadiyo baydhabo sinkukooyantii warkan lamide dib un ku kulmaan asaasiyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu warkantii soo hadan aad mujidasiina soo siiyay waan xasiin saar qaybta farsamada waliba infidi abdinuur buuro asaasiyo nabadgelyo